Tan iyo markii ay dalka ka hirgaleen bangiyo badan, waxa ay abuureen fursado isugu jira shaqo abuur iyo taageero ganacsiyada yaryar ee u baahan mar walba maadaama dowladda Soomaaliya ay tabarteedu iska kooban tahay. Magaalada Baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ganacsatada yaryar ay bangiyada ka helaan maalgelinta, taasina waxa ay kor u qaaday dhaqaalahooda iyadoo la siinayo lacago deen ah oo ay si tartiib tartiib ah isaga soo bixinayaan. Bangiga IBS ayaa ka mid ah bangiyada maalgelinta u sameeya dadka leh ganacsiyada yaryar ee soo koraya, gaar ahaan dhalinyarada. Madaxa suuqgeynta bangiga IBS Bank, Maxamed Xuseen Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay hanaanka loo maro maalgelinta la siiyo ganacsatada yaryar.
koonfur galbeed ilaa may ku shaqaynay sideed maamul gobole sideed deegaan oo koonfur galbeed ku koobani may ku shaqaynay xudur iyo ceelberde iyo diinsoor iyo baydhowna hata waaba ku shaqeeyaan sideedas deegaan oo xudur iyo ceelberde oo walow deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan duruufi ku jiraan saas jarta yaa bangiga mayba ka dhiiraday inuu is ceelberde seeda rusu deen habii oo hasay dadkii masaakintahay oo duruufaysanaa ini lacag deen ee walna aan saaranayn ini lankalasi balinilkusug hoba shan boqol lasi ini bali konton doolar kusug hoba todobo lasi ini bali toddobaatan doolar la kusug waa ceelberde iyo xudur iyo diinsoora ku fuliin waa bangigan ku horeeyay oo ka dhiirida xitaa la erkor ini ceelberde oo deegaanada bokool ka tirsan gees usaseed soo xuduudijar usaseed waa inuu isdeenha kubiy waa diinsoor oo iyadhan wareegsan inuu isaseedo deenha kubiy waa deegaanadan koonfur galbeed waa bangiga iyada maasha allah aan ka shaqeey qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay maalgelinta uu sameeyey bangiga IBS iyo bangiyada kale ayaa ka warbixiyey waxa maalgelinta la siiyey ay ganacsigooda ka bedeshay inshaallahmay waayahaasqalkaadkoinofdainsifaylansudhini nololaan iyo nolol maalmeedkaana meleraayi sifayli aan ka dibraani alxamdulilah haddii kamay waaya dad shaqaysadahayo oo diintilkalahayn isu guday meleraayi mustaqbal sho iyo horumar iyo micnaha yani eed eed inka fikraaynaana maasha allah bangi ibs eedeedan kama hadnagaan sidaas bulshada markastaba meleraayi aan horumaryahaayo oo yani ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka meeraa ganacsi on kaabahay eedeydan kamahadsantiyasanlaana tankal markaan gengadar bangigana walbadan maalgelin ku qaadani dhowr mar ada sadde mar afar mar oo kale ku qaadadi xataa hataa insheeda waa maalgelin kale tan ku sugahayna marka walbadan ku faa'idni lacagoyo ku qaadani kolley ata ganacsigan isima dareemo kortan oo insheeda raadiga ku socotan marka maalgelin fayla ku halni bangigana eedaan dhooyan waana maybua maasha allah sanadkii hore qaadani si nabadleebee siday ka dhammaystidi maasha allah ma kaga saarna sidii isi kufayla ganacsigii hordhaan haysani ikiki sii weyn hore aan bilaarisani eedi eedaan kama hadsineyn camal mayliisiya markii hore shambool doolaro liisii
bangiyada kala duwan ee dalka ka jira ayaa ah kuwa inta badan taageera ganacsatada yaryar ee uu ganacsigoodu soo korayo iyadoona la siiyo lacaga dayn ah kadibna ay si tartiib tartiiba isaga soo celiyaan